warbixintan ayaa waxaa lagu sheegay inay bateen dhinacyada adeegsanaya diyaaradaha daroonista dowladaha afrikana ay badankood soo iibsadeen iyagoo u adeegsanaya si xirfad la'aan ah taasina ay dhalisay dhimashada iyo dhaawac dad badan oo shacab ah kuwaasoo ku sugan goobaha lagu dagaalamayo sida taariikhdu tilmaamayso ku dhowaad kun ruux oo shacab ah ayaa ku dhintay ugu yaraan konton duqayn oo loo adeegsaday daronis kuwaasoo ka dhacay lix dal oo afrika ku yaala intii u dhexaysay sannadihii labada kun kow iyo labaatanka iyo labada kun afar iyo labaatanka badi diyaaradaha daronista waxaa lagu sheegay inaanay awood u lahayn kala saaridda dadka shacabka ah iyo dagaalyahanada la beegsanayo taasina ay keentay in dadka shacabka ay noqdaan kuwa ugu badan ee ku waxyeelooba duqaymaha sida ay tilmaamayaan xubnaha qoray warbixintan diyaaradaha daronista ayaa loo arkaa hub waxtar leh marka la joogo dagaalada waana midda keentay in dowlado badan oo afrika ku yaalla ay soo iibsadeen sannadihii tegey warbixinta ayaana sheegtay in toban dal oo afrika ka mid ah ay gacanta ku hayaan diyaarado daronis ah sidaasi darteedna loo baahan yahay in caalamku dib u eegis ku sameeyo iibsiga diyaaradaha daronista marka laga hadlayo dalalka ugu badan ee ay khasaaraha ka geystaan diyaaradaha daronista kuna yaalla afrika waxaa ka mid ah suudaan soomaaliya nigeria burkina faso iyo etoobiya dalka nigeria ayaa waxaa silsilado duqaymo ah oo loo adeegsaday diyaarado daronis ah waxaa ku dhintay in ka badan boqol kow iyo toddobaatan ruux sida lagu sheegay warbixinta dalka soomaaliya ayaa isagana ka mid ah goobaha ay warbixintu soo hadal qaaday kana dhacaan duqaymaha daronista ee lagu beegsado dadka shacabka ah waxaana dhacdooyinka ay warbixintu xustay ka mid ah duqayn lagu dilay ugu yaraan saddex iyo labaatan ruux oo shacab ah kuwaasoo ahaa dad beeraley ah kuna sugnaa koonfurta soomaaliya diyaaradaha maraykanka iyo turkiga ayaa duqaymo cashwaa'i ah ka geysta qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana mar waliba oo ay dad shacab ah laayaan ku sheegaan inay yihiin xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax magdhow iyo raaligelin ahna kama bixiyaan dadka shacabka ah ee ay gumaadaan